waxaan rabaa dhammaan dadweynaha reer puntland meel kastay joogaan awalba amniga way ka shaqeynayeen inay haddana amnigii sii dardargeliyaan oo laga wada shaqeeyo maslaxadda ummadda reer puntland iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaynu maanta sameyno wixii ka dambeeya dadka inaynuna soona dhaweyno iskana ilaalino dadkeennana inaynu soo dhaweyno dambiilahana la ilaaliyo annaga dadku calaamad nooma kala laha sumadna nooma kala laha puntland jooga laakiin hadda xaaladdu waxay maraysaa in gacanna lagu soo dhaweeyo qofka gacanna layskaga ilaaliyo isagoo aan wax dhibaataa loo geysanayn midab la fiirinayn qabiilo la fiirinayn gobol la fiirinayn sidaynu marka isaga ilaalin karno una ilaalin karno falankeeda waynaynu gadno waxa weeye dadka reer puntland meel kastoy joogaan waxaa la rabaa documenti inay qaataan ay dalkooda ku joogaan dalku joogad wax la yidhaahdo dadka soo gelaya oo boordarada ka soo gelaya ama qaxootiga ah ama puntland imaanayana waa inay noqdaan dad marka ugu horeysa sharci markay yimaadaan qaadanaya markay imaanayaana ku yimaada cid wakiilka ah ama damiinka ah inay ku yimaadaan annagu waxa weeye dadka kala saari mayno laakiin waxaan u kala saaraynaa qof documenti inuu ku joogo la rabo qofkii aan documenti ku joogeyn ama documenti qaadanayn puntland waa la qabanayaa waana la xiraya sharcigaa horta waa in qof walba caloosha gashado see loo bixinaya dadku ma aha inay degmada ju qoranayaan iyagoo aan kii qofka la baarin qofka marka documenti la siinayo waa inuu soo maro horta marka ugu horeysa hay-adaha amniga c i d waa inuu soo maro nabad sugid waa inuu soo maro wasaaradda amniga oo amniga u wada xil saaran ugu dambeyn waraaqda ugu dambeysa qofkaas inuu brocesska soo maray gobol kasta waxaa noo joogay suduwaa noo jooga waa inay suduwaha saxiixa ugu dambeeyo amniga iyo gobolku ay leeyihiin oo xafiiska gobolka suduwahaas uu ku leeyahay xafiis ku leeyahay saddexdaa waraaqood qofkaasu markuu helo waa inuu tago dawladda hoose dawladda hoosena iyaduna macluumaadkeeda iyo sharcisiintii iyo shirkaddii ay markaa iyadu siisay iyadaa xaqu leh sharciga siin lahayd waa inay qofkaasaa wax ku siiso laakiin daatooyinku waa inay kaga haraan meelaha ay soo mareen sida suduwaha iyo gobolka oo wasaaradda amniga la xiriira waa in daato kaga hadho qofkaa fail waa in la geeyo sawirna waa in la geeyo macluumaadkiisa iyo damaanadiisa iyo suul farasaarkiisa waxoo dhanna meesha ugu dambaysa waa inay soo marto qofkaas wuxuu noqonayaa qof documenti brocess soo maray haysta puntlandna kusii noolaan kara qofkaasu professional marka uu shaqaysanayo misna markuu isagoo kaarle uu shaqo tegayo waa inuu qofka shaqada gelinayaa isagoo kaarle misna qofkaas waa inuu damaanad usii helo isaguna damaanad ka noqdo isaga laftigiisii anigu matalan hotel baan leeyahay hotelkan qofkan kaarki buu leeyahay kaarkiisu waa i d b kusii noolaane puntland soomaaliya laakiin haddana markaan qofkii qaadanayo professional noqdo aniga laftigo inaan iska qaato hotelka iska gashado maya inaan ihahdo documentdaaga waa hayaa dalka inaa ku joogtay laakiin damaanadaad ii keen isaguna waa inuu kaa ahan ownershiibka ahay damaanad uga sii noqdo ummadda maalintuu shaqada oo ay ka dhamaatana uu soo gudbiyo yihahdo hayadii qusiisa u sheego yihahdo ninkaas muddada intaa laeg buu ii shaqaynaya markii hore damaanadan buu lahaa markaana damaanadiisi shaqadii waan way ka dhamaatay way iga tegay la socda waa xiriir joogtaa sidaa bilaa-aadmi ugu shaqeeya qodobka kale oo aan rabna inaan wax ku controlo waxaa ka mid ah guryaha la iska gelayo oo la kareynayo hadda laga bilaabo guri aan xaafadda uu ka tirsan yahay laga kareyn oo borosays marin sababto waxaan rabnaa xaafad walba xarunteeda in laga sameeyo xafiiska kareynta guryaha ilaan xaafaddu iyadaan rabnaa inaan maamulkeeda hoos u daadejino oo guryaha lambar loo sameeyo oo lambarka loo sameynayo cid walba haddana cid ku shaqale loo sameeyo waa arrin brocess ku jira oo aas rabna inaan si fiican arrintaa u qabano wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga xarunta xaafadaabaa laga keenaya guriga xaafadda cidda guryaha lena isagay keenaysaa documenti kasta oo ay odhanaysaa gurigaasaan kale ugu baahnay hadduu dabaq yahay oo hay degayso hadduu filo yahay oo si kale uu rabo hadduu laba qol yahay naqshadaa meesha la keenaya qofkii kala doonayaana xaafadaasu tegaya xaggee baa ka timid documentigaaga ma haysataa maxaa ka shaqaysaa qofkaasu isagoo la yaqaanba wuxuu degayaa xaafadda laakiin ma dhaci doonto guri dad intuu gaarisu isaga ordaaye iska yimaado iska dego oo wuxuu doona ku samaysto hadhow dalka ku dhibaateeyo ma dhacayso waxaan kaloo rabnaa inaan sameyno baabuurta isaga gooshaysa dalka oo maraysa anugu matalan hadda gaalkacyaan jooga baabuur baan rabaa inaan raaco baabuurka markaan gaalkacya astaankeeda soo istaago waa inaan helo manfays gaarigaa lambarkiisa iyo telefonkiisa iyo inta qof oo saaran iyo meeshay u socoto waqadaa manfayskaabuu ku maraya baabuurkaas wadada isagaana sheegaya meesha dadkaasi ku kala degaya hadduu yidhaahdo baabuurkan garawa ka raacay tan koreyaa qof ku degayaa oo uu kaga dego manfayska waa inay ku caddahay markii checkpointiga uu qabsado meesha la yahaa qardho wayna waraada ugu qoran tahay in qof dankoreya kaga degay waa inuu midda kale sheego haddii dankoreya mid ka raacay si manfayska loogu daro suu waddada ugu sii maro qardho manfayska waa in loogu daro qofkaas wuxuu kasoo raacay lajidku qofka laga tegmayey waa in lagu daro si waraaqda kabacdi looga fiirsado checkpointiga ugu xigaa baabuurkan qofkaanu qof wuxuu kaga degay dankorayo midna waa kasoo raacay baabuurkii hadda weli waa buuxaa magacyadoodii baa qoran gaariga taargadiisa waa qoran tahay qofka telefonkiisa waa qoran yahay taasna waxa weeye arrin la sameyna iyada lafteeda qalab iyo daato in loo dhiga la rabo oo maaragtay iyadana lagu controlo laakiin baabuur baa dhexda lagaga wada daadanaya intuu dad qaado haddana dhexdaa laga wada buuxinaya waxaas ma shaqeynayso haddii loo baahdo dadka sawir baaba la marinaya daataa ayaa iyadana la marinaya laba iyo tobanka abril weye maanta ciidamada waxa weeye ciidamadii puntland iyo ciidamada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta faystay u tahay waana in la xuso annagu maanaan ilaawin maalmaha faystada ciidamada soomaaliyeed oo magaca soomaaliyeed waxaan aada iyo aada iyo aada iyo aada ugu mahadcelinayaa ciidamada soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidanka puntland oo soo hojeystayaasha ah oo maanta faystadoodii ay tahay aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaana leeyahay dhammaan ciidamada iyo caruurtooda iyo xaasaskooda iyo cid kasta oo la shaqeynaysay waxa weeye maalin wanaagsan waa maalintiini aada iyo aad baa umahadsantihiin dalkiina iyo dadkiina a u shaqaysaan xusitaanka iyo wanaagga aad dalkiina ugu shaqaynaysaana annagu idin ognahay insha allah dadweynihiinuna uu idin dhinac taagan yahay uu idin ogyahay waxaad ogtihiin dagaalkii hadadda gasheen say idinla shaqaynayeen dadweynihiin marka idinkuna waa inaad dadweynihiina u adeegtaan waa inaad dadweynihiina u shaqaysaan waa inaad dadweynihiina ku kalsoon tihiin waa inaad dadweynihiina iyo dawladdiina xaqiina aad ka sugtaan oo aad shaqadiina sii wadaan aada iyo aad baana umahadsantihiin ummadda soomaalida ee dhammaan